dagaaladu waa socdaan habeen iyo maalin waa la dagaal kuwa socdaa xalayna dagaal baa dhacay dhowrin baa nimanka laga dilay saakana dagaal baa dhacay dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku dabkoodii kuwa xalay iyo kuwa saakaba saddex iyo toban nin bay baa dhimashadoodu maraysaa nimanka dhinaca puntland maxaa soo gaaray meelo kookooban buu ka dhacaya ma jirtaa in saraakiil ka mid a ciidamada puntland ay dhinteen qaarna dhaawacmeen askarina ay dhaawacantay dhimashana soo gaartay waa jirtaa waa jirta allah ilaahay baanu u baryaynaa ha u naxariisto nin la yidhaahdo guri waa dhintay guri huruuse xaaji maxamed sarkaal kaleetana dhaawac fudud baa soo gaaray dagaalkuna waxa weeye waa socdaa toban annagoo sagaal naga dhimato oo ninkaa koowaad oo guulaysto annaga guul baanu aragnaa marka muhiimadaydu waa in cadowga dhulka laga xoreeyo sidaas weeye marka ma xisaabinayno annaga dhimasho iyo dhaawac midna corneyl guray oo la sheegay inuu dhintay iyo corneyl xadaano oo dhaawacmay xaggee ayaa ay ka dhacday dagaalkaasi dagaalkaasu dhowr hor dhowr meelood buu dagaalku ka dhacay laakiin iyagu hadda meeshay ku dhaawacmeen waa tuur masaale weeye laakiin waxa weeye dagaaladu waa googooso hadda meeshii nimanka waa niman la eryoonaya hadda meel bay muxuu ahaaye ama miino dhigayaan ama muxuu ahaaye samaynayaan inay ku gabadaan marka meeshaa markii laga saaraba meel kaletay gelayaan waa niman la eryaya waa saldhigyadoodina waa laga qabsaday waana niman sii cararaya ciidamada puntland iyo daacish dagaalada dhex maray ilaa iyo shalay waa imisa
ilaa iyo shalay waxa weeye shalay waa dagaal baa dhex maray xalay waa dhex maray saaka waa dhex maray haddeer alanaana waxa weeye de waa lais eryayaayo dagaalku waa googoos weeye toga jeceyl iyo meelo badan buu dagaalku ka socdaa turmasaal ka socdaa wuxuu ka socdaa isla jeceylka nafteeda dhowr meelooda marka waxa weye dagaalku waa googoos waana socdaa dagaalku saraakiisha ma miinaa la kacday mase rasaas nool nool ayaa ku dhacday kuwa dhintay iyo ku dhaawacmay maya waa miino weeye nimanku rasaas rasaasta uma adkaysan kafool kafool ma aha nimanku waa niman miina dhigayaan waa cararayaan dee miinadu marka markii toban xabolo ama shan xayo lasoo bixiyo ama lix lasoo bixiyo mid un baa laga yaabaa si dhagara ka qaraxdo marka waa iska qaraxyadaa weeye dhulka iyagu miino waxaan ahayno hadda ay isticmaalayaan ma jiraanin oo raacdaree bay iskaga dhigayaan ay yihiin masaafooyin fogfog oo laga yaabo qaarkood in afar iyo labaatan saac ilaa boosaaso loo soo socdo dhulka buuraley weeye waa dhul aad iyo aad muxuu ahay u kala fog hadba masaafo kastaba mar kastooba dagaal dhacana waa waa laisla sii durkayaa dowladda puntland way ka taxadirtay arrintaas diyaarad baa soo qaadaysa meel alla meeshii dhaawacaasu ka dhaco diyaarad baa tegaysa kasoo qaadaysa isbitaalada loogu talagalay hadduu carmo yahay iyo hadduu boosaaso yahan iyadaa si toosa u keenaysa haddii lahayd mo diyaarad noocee ah weeye dhulku garoomo maleh sida la og yahay marka diyaaradda tegaysa dhulka buuraleyda maxay tahay waa diyaaradda nooca loo yaqaano colob kotarka weeye madaxweyne saciid cabdullaahi deri markuu arkay xaaladda oo xaaladdu sii muxuu ahay sii fogaanayso dhulkana distance dhedheer muxuu ahay uu u dhexeeyo wuxuu sameeyey diyaaraddahaasuu dalbay diyaaraddahaas oo soo guraya haddii ilaha idmo inta badan puntland waxay sheegtaa in ay disho tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada daacish maxaad usoo bandhigi weydeen
wallahi wax mayd laga soo faadumay laga soo bandhigayaan baaba macnaa nala lahaynba oo mayd waaba dishayba waana ugu tala gashay in la dilaayo oo waxba anaga hadda faankoodu tari maayo muhiimadayadu waa in dhulka dhulka laga xoreeyo oo dhulkaas ay awalba ay kusoo galeen sida aqalixumada ah ama muxuu ahay riyada ah inayan riyo ku joogi karin dhulka in la tuso intaasaa muhiima